kulanti wacan oo wanaagsan idilahaantiinba khiyaarta nala socota ay ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada muqdisho waxaa idila socodsiinaya jeerkan anigoo cabdilcasiis axmed barrowa guud ahaanba barnaamijka waxaynu ku faaqidi doonaa wejiga labaad ee dagaalka dowladda federaalka ee soomaaliya ay sheegtay inuu ka bilaabanayo maamul goboleedka koonfur galbeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo safar ku gaaray xilli hore magaalada baydhaba ayaa waxa uu sheegay in koonfur galbeed loo qorshaynayo in wejiga labaad ee dagaalka uu ka bilaabmo madaxweynuhu waxa uu sidoo kale booqday degmooyin ka tirsan maamulkaasi koonfur galbeed haddaba ma la joogaa xilligii wejigii labaad ee dagaalka la bilaabi lahaa xaase laga bartay wejigii koowaad ee dagaalka oo ka dhacay maamul goboleedyada galmudug iyo hirshabelle guud ahaan barnaamijka ayaynu ku lafaguri doonaa arrimahaasi waxaana igala qayb gelaya siyaasiga xasan macalin yuusuf oo balaag loo yaqaano oo horey uga tirsanaa maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya baarlamankiisa xuseen maxamed maxamed gaagaale oo ah siyaasi sidoo kalena ka soo tirsanaa xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamanka dalka iyo axmed cabdi haadi oo ah aqoon-yahan iyo cibibaare ka faallooda siyaasadda iyo amniga dalka siyaasi balaag iyo siyaasi gaagaale iyo axmed cabdi haadi oo aqoon-yahana dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada ee laanta afka soomaaliga ee v o a ugu horeyn waxaan rabaa inaan ku bilaabo xildhibaan gaagaale madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud safarkii uu ku tegay baydhabo waxa uu sheegay in qorshaha koowaad uu yahay wejigii labaad ee dagaalka in koonfur galbeed laga bilaabo wejigii hore ee dagaalkana galmudug iyo hirshabelle qaybo ka mid ah lagu xoreeyay hadalka madaxweynaha iyo dagaalka socda sidee kula muuqdaa bismillaah asalaatu wasalaamu calaa rasuulilah amaa bacd runtii dagaal aniga waxay la tahay oo in hadda dowladdu dagaal waaba ku jirtaa already inkasta tabarteeda yaan la dhihin maaragtay wixii tabarteedahay ku jirtaa kolley tabardaro wixii ah waa gooni laakiin markii istaraatiijiyada la fiiriyo in oo hadda la yidhaha koonfur galbeed dagaalka laga bilaabo waxay la tahay inay xoogaa laga habboonaa aniga aragtideyda waayo waxaan u dhigi lahaa laba qaab oo kala duwan middood midda koowaad in laga soo dhammeeyo hirshabeelle iyo webiga wixii ka kora iyo galmudug kadibna safka halkaa lasoo aado oo hal dhinac dagaalku ka socda waa strateji ahaan oo kay ahayd in stadeyada saddexda stade hal mar laga wada bilaabo ama afar oo dagaalku uuna maaragtay meel hal meela uuna ka socon aysan jirin waa iyadana istraatiijiyad kale laakiin markii cimilada xilliga roobka oo lagu jira la fiiriyo iyo markii la fiiriyo maaragtay istraatiijiyada dhuleed labadaba kuma haboono koonfur galbeed hadda dagaal in laga bilaabo
marka waxaad leedahay marka loo fiiriyo cimilada darteed ayaana sabab u ahayn in xilligan dagaalka la aado hadalkaa sidaasa udhigaysa ha cimilada iyo istraatiijiyada dhulku wuxuu leeyahay istraatiijiya dagaal marka koonfur galbeed waa dhul furan oo meel walba la mari karo oo aag intaa laga nimanka laga kaxeeyo aag kale aan lagu waxayn karin marka dowladdu uma fududaanayso inay toos dagaal u wada qaado marka istraatiijiyada dhuleed iyo ta cimiladaba oo xilliga roobka kolley jabhadaha waxaan dareensannahay xilliga jabhadaha xilliga roobka jabhadaha kuleh xilliga aan roobku jirin de waa dowladda kuleh marka badan dowladdu marka waxay ahayd inay sugto inta roobku ka dhammaanayo waayo biyuhu meelaha meelo goonihii ku aruurayaan laakiin hadda nimanku meel kastana waa lugeyn karaan biyana waa heli karaan cuntona waa heli karaan waana lugeynayaan marka meel kasta waxay ku samayn karaan ka dhafoo ka dhaqaaq ama way u geli karaan ciidamada dhulkuna waa dhul furan oo meel kasta baabuur mari karo marka sidaas markaan u qiimeeya aniga aragtideyda kuma haboono koonfur galbeed in hadda dagaal laga bilaabo waa tahay balaagaa nala jooga baarlamaanka koonfur galbeedna waad ka soo shaqaysay oo xildhibaanaad soo noqotay hadalkii madaxweynahana waad maqashay dooda gaagaalana waad arkaysaa ma la joogaa xilligii koonfur galbeed dagaalka ka dhanka al-shabaab laga geli lahaa xilligan oo ay dowladdu bilaabi lahayd
bismillah aada waa madsantah walaalkay walaalkay gaagaalna waa maqlaayay asxaabta kale eela joogtana waa soo dhaweynaya xaqiiqdii si guud go-aanka madaxweynaha iyo dhaqaaqa la dagaalanka argixisada uu ku jiro isaga iyo ciidamadaba si guud waa hambalyeynaya sababto waxbaa la sameeyey dagaalka lagula jiro nimanka nabaddiidka waxbaa laga qabtay waxa laga qabtayna wax lagu ammaano wey yihiin wejiga labaad koonfur galbeeda laga bilaaba la dhahayna in laga bilaabo waxaan u arkaa in mid positiveah inay tahay waxaan u dhahayaa cadowga haddiiba mar aad dagaalamaysaan meesha uu kasoo gurmanayo mase meesha ay gurmudka ugu imaanayo haddii dagaal labaad oo kaga furmo wejiga meesha kale oo markii hore dagaalka oo ka socday ayaa waxay ka yaraanaysaa awooddiisa inay iskugu soo aruurto marka in galmudugna ay ka socoto xabadda koonfur galbeed laga bilaabo jubbaland laga bilabo meel kalena laga bilaabo wax hadda cunsri oo hadda ay leedahay ma arko tan labaad dhinaca kale oo walaalkay hadda uu ka yiri dhinaca xilliga qaleelkana jabhada ku leh dowlada ku leh xilliga qooyaankana maxay ku leh jabhada ku leh waxaan u arkaa dadka meesha meeshaas ka dagaalamayo waa dadkii deegaanka beeraleyda ku ahaa xoolaha ku dhaqanayay meesha qooyan la mari kara meeshaan la mari karin wada yaqaana meel kastoo ilbiyoodahna wada yaqaana eena tegi karana xilli kasta ay u baahdaan marka haddii dowladda ay ku garab istaagto ay hubkii imkaaniyaadkii ay ku dagaalami lahayn ay siiso waxay awoodayaan intay haddaba iskaga celinayeen laba iyo toban sano iyo koo iyo toban sano dhul go-doonsanaa dadkii ku noolaa siday u noolaayeen siday shabaab iskaga celinayen way yaqaanaan haddii marka imkaaniyaad kale dib loo siiyo ay dowladda garab istaagto waxaan aaminsanahay boqolkiiba sagaashan inay kaga guulaysan karaan fursad labaadoo soomaali soo marteen inay tahaan u arkaa laakiin dooda gaagaale waxa uu leeyahay roobabkii baa da-aya gawaaridii dagaalka oo dowladda iyo dadka deegaanku ahayd inay isticmaalaan suuragal maaha shabaabkuna waa kuwa lugeynayo meel kastana biyo ka heli kara doodaasi soo mid la qaadan kara maaha markaa taa ka fiiriso aada umahadsan tahay waxaan aaminsanahay shabaabkana gaadiiday leeyihiin dowladdana gaadiid ay leedahay haddii dowladda gaadiidkeeda uu soo mari waayey kii shabaabna ma soo maraayo haddii marka waxa isdagaalamaya ay yihiin fentry lug ku socdo kan dowladdana wax ka maanacaya ma leh midda kale oo meesha ku jirto waxaa waaye dad deegaanka ka soo jeeda oo joogay oo weligooda joogay oo ciidan military leh booliis leh shacab is-abaabulay lahaa jooga deegaanka iyagana way lugeeyaan kuwaasna way lugeeyaan haddii marka awood kale dowladeed ay soo kusoo darsanto dadka deegaanka jooga gawaarida unba lasku dhigtay maahayna hubkii weli sidoodii waay ama la dhahayaa ama lagu safeynayaa hubka dowladda xilliga roobka ma dhacaayo haddooba dhacaayo kaasna hubaa ka dhacay kana hubaa ka dhacayo wax cusriga uma arko waa gartay axmed cabdi haadi dooda labada dhinac waad la socotaa hadalkii madaxweynahana kolley waad maqashay ahayd koonfur galbeed inuu wejigii labaad ee dagaalka uu ka bilaabmayo socdaallana uu ku tegay magaalooyin ay waajid ka mid tahay iyo baydhabo maxaa keenaad is leedahay iyadoo weli galmudug dagaaladii ka socdaan hirshabeelle weli dagaaladii shabaabka meelaha qaar ay ka jiraan dagaallo culculus oo foolkafoola ay dhaceen in haddana dowladdu ay tiraahdo furin kale oo dagaalaan furaynaa arrintaa maxay kula tahay an horta waxay la tahay qorshaha dagaalka markii horeba al-shabaab lagu bilaabayy wuxuu ahaa laba qorshe oo kala horeeya oo ahaa in galmudug iyo hirshabeelle al-shabaab laga sifeeyo kadibna lasoo aado koonfur galbeed iyo iyo jubbaland marka aniga fahankeyga hadalka madaxweynaha saan u qaatay waxaa weeyaan halkaasaan kasoo dhammaanaynaa markaan taa kasoo dhammaano faceka labaad ama wejiga labaad ee dagaalka lagula jiro argixisada al-shabaab waxaan ka bilaabaynaa koonfur galbeedan aan ka bilaabaynaa laakiin anagoo ma fahmin in istaraatiijiyadii wax laga bedelay oo iyadoo aan laga soo dhammaanin hirshabeelle iyo galmudug dhinaca laga laga laga laga bilaabi doono markii hore waxay ahayd dowladda soomaaliya iyo dadka deegaanka in ay shaqada galmudug iyo hirshabeelle qabtaan jubbooyinka ama jubbaland iyo koonfur galbeedna dowladda soomaaliya ciidamo ajaanib aha maxaa la yidhaahdaa dadka deegaanka ay isku kaashadaan oo howlgal la yidhaahdo libaaxa madow ayaa saa la socda shirkiisa oo magaalada muqdisho ka dhacay laakiin waxaan isleeyahay haddii ay noqoto inaan gallo aan furfuro dooda koonfur galbeed iyo dagaalka ka bilaaban doono oo argixisada al-shabaab looga xoreyn doonaa niyo caqabadaha ka horeeya saan anigaa isleeyahay caqabadaha ka horeeya midna waa midaad gaagaali iyo xildhibaan balaag ay sheegeen oo galmudug horta iyo hirshabeelle in laga soo farxasho oo dadka la tuso in laga adkaan karo maxaa yeele markii la tuso al-shabaab in laga adkaan karo haddaba waa laga adkaaday oo gobolka hiiraan oo kale wixii ka dhacay qeybo badan oo galmudug kamid ah iyo maaragtay ishe gobolka shabeellada dhexe wixii ka dhacay dadku waa u jeedaan dadku markay saas arkaan dadku dhan waa waa waa israaxi karaan midda kalena al-shabaab saa la socoto oo jabhad taageero dad ama qabiil gaar aha haysata oo fikir ama rabitaan dad u taagan maaha waa niman magac diimeed maxaa la yihahda dadka ku ku ku qas ku qasbaya caruur intay qabteen oo maxaa la yihahdaa ishee ay ay ay ay maxaa la yidhaahdaa xag jir ka dhigeen caruurtii soomaaliyeed oo rabay dalkan inay usoo kacdo waxu bartana isqarxis uu isticmaalaya hantidii qarankan iyo ganacsiguu lahaa oo dhaqaalaha lagu horumari lahaana ee xoog kaga qaadanaya dadka marka waad sahlanaanaysaa markaa nimankan qaabka ku bilaaba madaxweynuhu in waxaa weyaan laisku daba raaciyo oo wixii hore ooga dhacay gobolka maxaa layihahda hiiraan oo kale tusaale fiican laakiin caqabad meesha ka jirta waxa weyaan koonfur galbeedniyo caqabad gaara ka jirta caqabadda waxay tahay xilligii doorashooyinka ayay dhaftay muddo muddo dhaafaa ku dhacay markii xilligii doorashooyinka dhaca muddo dhaaf ay ku dhacday madaxweynuhu saa la socoto kalkii hore markuu tegey heshiiskii waa waa waa socon waaye arrintaas waa caqabad weyaan sidiisana dagaalada marka la rabo in la galo waxaa lagu galaa heshiis loo dhan yahay ama consensus nin siyaasi ahaa oo rabay inuu doorasho galo markii horena oo kursiga loo soo diiday oo xanaaqsan saa la socotana soomaaliya waa iska qabiil markii runta loo loo loo dha loo dhac maalintii dhaweyta markii mid ka mid ahaa xildhibaanada loo diiday inuu tago baydhabo dadka waajid deganna waxay u diideen iisheeg in madaxweynuhu inuu tago in la xaliyey in la xaliyay noqotay marka waxaan isleeyahay tal koonfur galbeed caqabad intaan dagaalka laga walan waxaa ka horeysa arrimaheeda siyaasadda in oo la xaliyo oo maaragtay xal siyaasadeed inuu ka horeyaan isleeyahay laakiin haddii ay noqoto xitaa in la galo koonfur galbeed waa ka dhib badan tahay galmudug iyo hirshabeelle sababtuna waxa weeyaan koonfur galbeed qeybo badan oo gobolada koonfur galbeed kamid ah waxaa degan dad beeraley ah dadka beeraleyda ah dagaalka ma yaqaanaan way ku adag tahay marka in ay al-shabaab la macaamilaan sida ka duwan xoololeyda oo kale marka qeybaha xoololeydu ay degan tahay oo koonfur galbeed xitaa haddii laga soo xoreeyo qaybahan oo beeraleydu ay degan tahay waxaa loo baahan yahay nidaam dawliga keliyaha lagu lagu lagu xoreyn karaa marka caqabadeedu waa badan tahay istiraatiijiyad badan ayaa loo baahaya siyaasadii la xaliya ka horeysa marka qodobadaas oo dhan xoogga la saaran aaminsan waa tahay tan khilaafkan u iman doonaa iyo xalka dagaalka iyo saameynta uu ku yeelan karo mar kalaan rabaa dhinaca gaagaal inaan fiiriyo dagaalka shabaabka ka dhanka ah markii uu ka bilowday gobolka hiiraan waxa uu lahaa xamaasad gaara dadka ayaa si gaara uga wada hadli jiray dooda dagaalku waxay ahayd mid bulshada iyo fadhiyadeeda iyo warbaahintaba haysatay laakiin waayadii ugu dambeysay isbedel ayaa jira sida dadka laga dhex arkayo dagaalkii miyaa daba dheeraaday ma waxbaa isbedelay maxay tahay waxaan ilaa hadda dagaalka sidii horey saameynta ugu lahaa uu hadda ugu yeelaya
waa waa runtaa horta runtii dagaalku sida uu ku bilowday waan la wada soconaaho dee waa waxaa dhacday shabaabka markii ee dagaalla kasoo bilowdeen dagaalka uu ku bilowday dhanka mutabaan iyo feerfeer iyo dhankaas uga bilowday ayay waxay sameeyeen inay gumaad galaan ay baabuurna gubaan dad shacabana ku dhex gubaan kaas ayaa horta aada u fududeeyey in shacabka dhankaco oo reer hiiraan ay kaco marka waxaa fududaatay in hal qof oo marka dadka ka dhashay oo shabaab ku jiraba hal mar la waayo oo dee dagaalka ay hal saf noqdo marka taas ayaa fududaysa hadda waxaad og tahay dagaalka waxaa hoggaan u ahaa cali jeyte cali jeyte waa kii hadde laga qaaday xilka ay hirshabelle ka qaaday kadibna uu madaxweynaha hiiraan state loo magacaabay kaas ayaa waxaa keenay maadaama khilaaf yimid dagaalkii hakaduu galay tan kale dagaalkii waa la ballaariyo galmudug ka bilowday asigana si fiican ayuu u socdo dadka sida uu haadi sheegayaba waxaa degan labadaa gobolba dad xoololey ah oo dagaalka geelaydu maogtahay dee xoolahay kala dhacaan oo dagaalka aaday usoo baxayaan marka dagaalku si fiican wuu u socday laakiin waxaad moodaa xagga dowladda inuu aada uga gaabinayo marka laakiin shacabka doorkoodii ilaa weli ayaga haya oo waxaad arkaysaa goobaha dagaalka oo dhan hadda waxa shabaab ka celinaa hortaagan mahan ciidamadii dowladda waa shacabkii sidoo kale shabeellada dhexe ayadana shacabkiia hortaagan agaga dagaalka marka waxaa keenay khilaafkaas ayaa hakadka geliyey waxaana dowladda ayaana kolley u sabab ah sidaasaan isleehay ciidamadii dowladda waa dagaalamayaan waxaad ogeed galcaday ka dagaalameen waxay ka dagaalameen masegawa oo shabeellada dhexe ka tirsan iyo qeybo ka tirsan galgaduud ayay ka saareen xarar dheere ayay qabteen dagaaladii hiiraan ka dhacayay qeyb ka ahaayeen waad la socoto shabeelow iyo wisil iyo deegaanadaas ciidamadii dowladda ka dagaalamay inkastoo beeluhuna ay la socdeen ma la dhihi karaa gaagaala taa uma muuqato keliya tii beelaha ayaa u muuqato doorkii ciidamada dowladda uma muuqdaan
horta runtii qolana lama qarin karo oo hadda dowladda gacan haddayna kulahayn ayna taakuleynaynin ayna dowladaha caalamka la hadlaynin ayna ciidan geynaynin meesha guulu kama imaateen waxaa kaloon shaki ka jirin dowladda keligeedna inayna guuleysateen oo haddaanan shacabku kicin waa waxa laga barta hadda dagaalka oo dowladdu jidkaanay mari karta ciidamo gaarahay leedahay laakiin meel walba cidda geli karta oo dagaalami karta waa shacabka shacabka iyo haddii shabaab laysku horkeeno shacabka ayaa adag laakiin haddii dowladda iyo shabaab layskugu kaadiyo ilama aha in shabaabku hadda shacabku waa isna dhexgalayaan marka labada dhanba qoladii shacabka haysata adkaanaysa aniga sida aragtidayda ay tahay marka guusha boqolkiiba sagaashan aan dhaho aniga aragtidayda waxa gacanta aan u gelin lahaa shacabka tobanka kalena dowladda siyaasi balaag waxaa jira dood isku mid a oo axmed cabdi haadi iyo gaagaalaba ay isla qaateen oo ah shabeellada hoose ama dhinaca kale yidhaahde koonfur galbeed ay inta badan degan yihiin dad xoololey ah dad beeroley ah marka loo barbar dhigo sida xoololeyda macawsleyda u abaabuli karaanna ay ku adag tahay meelaha qaaran in la abaabulo arrintaasi markii aad fiiriso deegaankii aad ka timid su-aashaasi iyo aragtida doodaasi mid loo qaateena ma tahay
waa mahadsan tahay walaalahaygana fikirkooda ma mucaaradayo oon lid kuma ihi laakiin waad ogtahay soomaali iyadoo dhanba beeraley waaye beero xoololey waaye way isku jirtaa meel kastoo dalka uu ka jiro sida hiiraan oo kale hadda waa hoole xoolo beeraley beero xoololey waa isku dhex jiraan labada meelba dagaalkuna ma aha beeraleeya tahay shabaab ka gaabso iyo xoololeeya tahay shabaab la dagaalan ma aha waxa laisku haysto waxa waaye xornimo in la helo yaanan la dhibaatayn kan beerta leh beertii oo qalalana laga canshuuraa markuu abuurka ku ridaaya laga canshuuraa markii ay soo baxdaa laga canshuuraa markuu falaaya laga canshuuraa markuu goynayana waa laga canshuuraa kan xoololeyda ana neefkiio oon maxay ahayd hadda dhashaa laga canshuuraa markuu gaaro maxay ahayd xilliga dhalidii mise maxay ahayd uu tarmi lahaa uu gaaraa laga canshuuraa markuu dhali iyo caanihiisana laga canshuuraa yaan la dhibaatayn horta yaanan u baahnayn in shabaab iska dulqaado ama beerley ha ahaado ama saxooley ha ahaado waxaan aaminsanahay beerleya degan xoolaleya degan maahee soomaali waa wada dhiban tahay dhibkan inay iska wada qaado kulligeed way u taagan tahay waxay keliya rabtaa cid ku dhiirigeliso ee soo daba istaagto tan kale dhinac kale markaan u baxo walaalkay marka hadda uu ka hadlayay isqabsiga siyaasadeed iyo mase maxay ahayd caqabada kale ee ka jirta koonfur galbeed run waaye koonfur galbeed dhibaata ka jirto muddo la kororsaday dhib ka dhacay dhexda laga qabtay haddana tug kala sii rimanaa taal oo soomaali oo dhanba ay wada arkayso dunida dhan ay wada arkayso run waaye way fiicnaan lahayd la dagaalanka shabaab sanado inuu qaataa laga yaabaa laakiin koonfur galbeed iyo jubbaland iyo maamul goboleedyada hadda uu xilkooda dhammaaday bila ku filan in doorashadooda loo qabto in taas inta laga hormariyo dhiig cusub oo yimid ama kan hadda joog ha soo noqdo ama madaxweyne kale ha yimaado dhiig cusub oo hadda yimid inuu madaxweynaha uu la shaqeeyo oo dowladda uu la shaqeeyo oo dadkan shacabka oo kacay dagaalkan cunfiga inay iska kor qaadaan damcay in ay la jaan qaadaan way fiicnaan lahayd laakiin dhinaca hadda aan ka fiirinayna dooda ay ku bilaabatay waxay ahayd in koonfur galbeed hadda wax laga bilaabo maxay ka tilmaaman tahay dagaalka iyo juhdiga madaxweynaha qaranka iyo soomaali guud ahaan ay bixinayso taas way taalaa laakiin tan koonfur galbeed inay hadda wax ka bilowdaan already waa bilowdeen oo dadkii deegaanka joogaa is abaabulay milatariga dhaqaaqay xudur daraad shalay waa maqlaysay ilaa iyo ceel garasaa la gaaray way fiican tahay way dhaqaaqayaan laakiin waa in dowladda ay gaartaa haddayba dowladda gaarto mee mar labaad aan kusoo celina baabuurka shabaab hadduu joogsado dhiiqo galo kan dowladda la dhiiqo gala dhib male askarigaa degaaya iyagana askarigooda soo degaaya hubkana mid roobka dhibsanaya kolley ma lahan u maleyna
waa gartay axmed cabdi haadi haddii aan dhinacaada u imaado waxaad sheegtay khilaafaadka iyo siyaasadda deegaanadaasi bararka ka jira iyo dagaalku in aysi saameyn karaan marba haddii dadkii ay dareemayaan culayska shabaab uu ku hayo deegaanadaasi oo go-doonna magaalooyin waaweyn ay muddo ahaayeen oad la socoto wixii baydhabo ka dhacay in shabaabku ay go-doomiyeen magaalooyin badanna ay sidaasoo kale hore u go-doomiyeen haddiiba dadkii ay wada ogol yihiin dagaalkii inay aadaan saameyn muuqata oo ay siyaasadda ku yeelan karta hadda ma jirta soo maha horta waxaan rabaa inaan gaagaale arrin uu sheegay aan kaga duwanaado ahaa in dowladdu aysan waxba la harin oo dadaalka dowladda oo dhinaca al-shabaabka la xiriiray la dagaalanka argixisada inay aada u dowladda xoog u saartay weliba madaxweyne intuu yimid xoog u saaray caqabadaha hor yaallaba waxaa weyaan dowladda oo dhaqaalahaan iska iska tabaryar shantii sana asaga ka horreysay maaragta ama sistam ka horreysay waxoogaha al-shabaab xoogga aan la saarin oo arrimo siyaasadeed xooga xooga la saaray Eh, taas waa arrin arrinta kalena waxa weyaan al-shabaab keliyaha maaha xildhibaan balaag suu sheegay eh, dhinaca dhaqaalaha keliyaha dadka ma kama dhibaateeyaane dhinaca oo caqiidadii diintana waa ka dhibaateeyaan caruurtii way dadka xoogga uga qaataan markisya beenahay geeyaan fikir aan soomaali ahayn oon islaamahayna ka dhaadhiciyaan ilaa dhallinyarada intay soo qaadaan qoyskiisii oon ogan xooga ay magaalo weyn intay keenaan dad asaga xaq ku lahaa oo qaraabadiisa ay ay ay as- ay jiraan isku qarxi oo ku dil marka ilmihii yaraa waa dhibaataysan yahay dadkii soomaaliyeedna waa waa dhibaataysan yihin waa gaalkacya waxaan dhegeysanayay nin eedadii dilay nin weyn weyaan eedadiibuu dilay macnaa dadkii dadka madaxa ka jebin jira weyaan waa lasoo qabtay waa ludi eedadiibuu dilay macnaa e- waxaa la gaarsiiyey xeer waana nin weyn xata eedadii lagu lagu lagu dilo marka dhibaatada al-shabaab ay soomaalidu ay ku hayaan oo dhinaca damiirka ama dhinaca diinta ama dhinaca dhaqaalaha ama dalka dhan go-doonay ka dhigaan away eh, maalgelintii caalamiga ee dalkan lagu samaysan lahaa dhaqaalihii soomaaliyeed dalka dhan waa laga saaray nairobi iyo waxaa la geeyey iyo istanbul iyo maxaa la yidhaahdaa eh, qaahiraa la geeyey dadkan oo halkan ay kusoo laaban lahaayeen waa waxay yeeli lahaan fursad ay ganacsi ay ku sameeyaan dhaqaalaha ay- ay ay ku sameeyaan anigu markaa doodaydu waxa weeyaan al-shabaab la dagaalankiisa si oo usii ficnaado oo usii laba kacleeyo waxyaabaha keeni kara faktarada keeni kara inay caqabad noqdaan in meesha laga laga saaro oo wax justification wax justificationis aan lahayn wax yarar kale aan kugu daraan rabaa soomaaliya nidaamka siyaasiga wuxuu ka han qaaday saddex meelood waa hargeysa waa garowe iyo muqdisho saddexdaa nidaam mucaaradka s- bulshada rayidka ah, dadka siyaasadda saameeya awood waxay u leeyihiin qofka xukunka haysta markuu ka dhammaado inay ka- iska celiyaan oo yidhaahdaan niyow waa kaa dhammaaday maalina kumadiska ka kac farmaajaa laga kiciya oo waxa dhibaato laga maray xasan maxamuud hadda waa jooga markii horeysa waa madaxweyne xasan maxamuud sida waa wuu ka wuu ka tegey macanaa dabaqa siyaasadeed oo nool oo wax iska celin kartaa jirta koonfur galbeed ee jubbaland ee maxaa la yihahdaa galmudug hirshabelle weli dabaqa siyaasadeed kama samaysna oo dalalkaas yaa politi systemka dhan baaba ku cusub hadda wax hadda hadda la sameeyey saad saad saad la socoto marka dowladda dhexe ah waxay waxay ka tahay eh, arbiter bay ka tahay ama waxa loo yaqaano eh, calaamaday ka tahay ayadaa marka waxaa la rabaa wax kaste oo dhibaato keeni karta ama in keeni karta meesha inay inay inay inay inay ka saarto marka waxaan isleeyahay madaxweynuhu inuu dib isoogu laabto review garay aragtida la xiriirta arrin kasta oo keeni karta muddo dhaaf siyaasadeed asagana ma aaminsano waa wax laisku wada ogyahay soomaaliyana dhaqan siyaasadeed kaas inuusan samaysmin oo jubbalandna laga qabto kuwana laga qabto si ay u sahlanaato laakiin taas macnaheedu kama dhigno laakiin laakiin dadkii mucaaradii muxaafadda iyagoo iswataa iyo koonfur galbeed diyaar u yihiin dagaalka inay aadaan soomaaliya waa kusoo wadaaba taas macnaheedu kama dhigna haddaysan saas dhicin macnaa shardigaasaa ku xiran macnaheedu kama dhigne dadka waxaa lagu dhiirigelin karaa ama lagu insbaar garayn karaa in al-shabaab ay iska celiyaan oo layidhaha ni horta aan xoroon xorba ma nihinbe macnaa gobonimo ma haysane maxaa yeelay eh, waad arkaysaa dee go-doonka magaalooyinka dhaqaala darada dhibaatada dadka dad- dad- dadka lagu hayo wacyi la-aanta waxbarasho la-aanta waxaa kaaga daran waxaas dadku aysan fahmayn shan iyo tobanka sano laba jiilaa khasaartay waana la socotaa eh, eh, eh, koonfurta soomaaliya guurka ama caruurdhalo waa lagu degdegaa ilmihii shan iyo toban sano ka hor dhashay al-shabaab markay qabsadeen magaaladiisa ah, hadda caruur inuu dhalo uu uu bilaabay wiilkaasi ama gabadhaasi eh, soomaalinimo iyo calan maysan arag waxbarasho maysan arag adduunka sawirka ma haysato telefoon ma loo ogolo exposure qarniga labaatan iyo koowaad eh, ilmahaas inay ku noolaadaan oo nolol ay sameeyaan oo dalkan xutaraanayd saasay ay ay- ay ku dhamaan marka waxaan isleeyahay eh, istiraatiijiyada oo dagaalka oo al-shabaab hala qurxiyaan ka wadaa mahane macnaa ma ka wado wax oo duruuf kastaa diidi karta in al-shabaab eh, eh, eh, duruuf diidi karta ma jirta in al-shabaab si kastoo hataa la dagaalamo waa gartay eh, waxaan rabaa inaan balaag dhinaciisa markaan u beero madaxweyne xasan sheekh markii uu talada yimid waxa uu sheegay in al-shabaab saddex dhinac uu kala dagaalamayo mid waxay ahayd eh, dagaalkii ciidankii cududda oo askartu iswajahaysa midna waxau ahaa dagaalkii dhaqaalaha iyo maaliyadda midna waa kan dagaalka afkaarta ah oo waayadii ugu dambeysay culimadii shirar badan ay dhacayeen waxaan rabaa dagaalkii la galay maxaa laga bartay si wejiyada kale ee dagaalka aysan usoo noqon maxaan ka iftiimin karnaa ood is leedahay waa laga bartay wixii dhacay oo hadda waa muhim in laga digtoonaado qaladaad noocaas inaysan soo noqon waa mahadsantahay walaalkay haadina dhowr meelaan kaga raacsanahay doodiisa markaan taa hadda ay warsateen usoo dhaadhaco waxaa laga baran karaa xaqiiqdii dowladda dadaal badan ay sameysay intaa hadda ifteenisay oo dhan waa tallaabay ka qaaday laakiin liidashada ugu badan oo meesha taallaa waxay tahay haddii hadda xaruntan hadda aan fadhino aan ku idhaahdo wariyihii xaruntan jooga ayaa tahay inta shabaab laga xoreynaayo cid xilkan kaa qaadi karta ma laha laakiin berri subaxii haddii shabaab la xoreeyo xilka waa lagaa qaadayaa adi waxaad ku qasbantahay qol kugu dhegan inaad nin shabaaba u kiraysid sababtaa si aa u joogtid aad rabtaa waxaan meesha ka muuqato aana mar kastaba aan layska hindhatiri karin madaxweynaha iyo dowladdiisa iyo ciidankiisa culmaaudiinka dadko dhan way dadaaleen laakiin waxaa keliya madaxweynaha ka hoos baxsan oo xisaab qaldan oo isku darsaday ah in maamul goboleedyada uu yidhi ilaa aan shabaab ka xoreynayno doorasho ma dhacayso yani ma dhihin extensiona la aada oo banaanka ah lama soo istaagin isagaaba yiriba ani xataa waktigeyga wax laguma daraayo waktigaasay ugu eg tahay laakiin muxuu yidhi shabaabaan la dagaalamayna markaan xorowno kadib aan howshaas qabanayna laakiin doorashooyinkaa la midaynaya ayaa la yidhi hanaan la raac ayaa jira oo Aad- baarlamaanka la raba in la hor aad aadaa u mahadsan tahay baarlamaanka markii la horgeeyey iga ka hadli doono laakiin waxa aan ognahan rabaa inaan ka hadlo Een, waxa la mideynaayo een, waxaa la yidhi een, ah, waktigaas iyo waktigaasay doorasho dhacaysaa maamul goboleedka dhacaysaa qof iyo codaa dhacaayo waxaan u arkaa ra- rajo fiican waaye laakiin ma muuqato rajo fiican waaye laakiin ma muuqato soomaalida waxay tiraa salaad waqtigeeda la weyse qaataa xilli la gaaray oo loo diyaar garoobay oy soomaali oo u diyaar garaysan tahay ma aha oraahda laga dhawaajiyey mar labaad aan kugu soo celiyo maamul goboleedyadii madaxdii maamul goboleedyada inta inta laiskugu keenaa waxaa la yidhi war sidaas haddaan yeelna ka warramo idinkana ma la idin taabanayo ilaa shabaab aan ku xoreyno shabaabaan la dagaalamaynaa madaxweyne kasta oo xilliga uu ka dhammaaday qolkiisa qol ku dhegan oo shabaab soo dejiyey sababta cid u soo socotaba male tusaale ahaan koonfur galbeed aan kasoo jeeda ani madaxweynaha koonfur galbeed xilkiisa waa dhammaaday afar sanaa la doortay gacanka hadalaa dhacay dagaalaa dhacay dagaalkii dhexdaa la qabtay sanadaa lagu daray sanadkiyaa laga soo baxay mar labaadoo haddana u taaganyaa extensionkan in loo sameeyo hal sano kale u taagan yahay bal fiiri koonfur galbeed toban kilomitr banaanka lagama aadi karo caasimadeeda ciidamada meeshay deganeen waa laga soo raray tug kasta gudaha loo soo dhoweeyey waxaa loo sameynaya waxay tahay in xasan sheekh iyo maamulka ee dowladda federaalka lagu qanciyo shabaabaana haysta ee doorasho lama qaban karo marka waxaad leedahay qallaadka siyaasadda ha la saxo qaladkaasaa jira qaladkaasaa la saxo waa gartay ee, gaagaala dhinaciis rabaa markaa inaan fiiriyo dagaaladii dhacay muddadii ee, dowladda federaalka ee soomaaliya dagaalka tooska ah la waajahay adoo ka fiirinaya saddexdii tiir ee madaxweynuhu sheegay ee, dhinacii fikirka dhinacii askarta iyo dagaalkii is- la iswaajahay iyo kii dhaqaalaha maxaa laga bartay oo qaladaad ah maxaase laga barto faa'iidaha oo muhiim in lasii hormariyo
Eh, runtii eh, anigu waxaan dhihi karaa kii fekerka iyo kii oo dhaqaalaha labaduba sidii la rabay ayay u hirgaleen lamana maaragtay lamana inkiri karo Eh, kii oo maaragtay askariga ayaa waxaad moodaa inuu xoogaa eh, wax badan kasi yihiin oo in la saxa ay u baahan tahay waxaan walaalkay la qabaa eh, dowladan dowladdii ka horreysay iyo nimankan hadda eh, shabaabku way isku milmeen ee dowlad goboleedyadii la shaqaynayay iyo ayaguna weli waa isku melan yihiin marka waxay la tahay ee, cankaanaan aan biyaha ku haynaya cankaana caanaan ku haynayaane islama socon karaan marka marka madaxweynuhu waxay ahayd markuu yimidba inuu reform sameeyo maadaama la rabo nimankan in laga taqaluso oo dad sidiisoo kale ay maaragtay uga go-an tahay inay dagaalka qaadaan in dowlad la geliyo dowlad goboleedyada kalena la geliyo ee, maaragtay doorasho waktigooduna waa joogtay oo ma hayn wakti la dulmina xitaa maysan ahayn marka aniga waxaan qabaa taas ayaa weli wax ka bedelan yihiin laakiin inta kaloo dhan madaxweynuhu iyo xukuumadduba way ku guulaysteen aniga aragtidayda Ee, doodaada waxaa ka muuqata madaxweynaha isbedel inuu sameeyaa jiray inkastoo maamul goboleedyadu uusan madaxweynaha bedeli karin oo waqti ay leeyihiin doorashana la aadayo ee, waxyaabaha kuu muuqda oo aad leedahay madaxdii maamul goboleedyada doorkoodii ma qaadan oo aad ku dhaliili karta maxay tahay Ee, waxaan ku dhaliili karaa hadda isteydyada oo ka ka soo qabo oo had- maaragtay hadda koonfur gobol- galbeed oo kale kaba soo qabo iyo hirshabeel oo kale iyo maaragtay ee, dagaaladii sidii la rabay iyo gelmudug waaba la dhihi karaaba safkuu ku jiray madaxweynuhu hirshabeellaba safkuu ku jiray deegaanadii dagaaladu tagay askartii uu la joogay tuutihii uu qaatay taasoo ma cadda in tuutaha la qaataa iyo in dagaalka dhab ay ka tahay ma cadda waayo waxaan kuu sheegayaa cid kasta ayna ummaddu rabin oo maaragta iska dul joogta ama lagu dul haayo waxay keenaysaa ummadduna inay isdiriraan marka rabshadaha waxa kow ka ah oo ka dhex socda hadda hirshabeelle oo kale oo lamber one u ah dee maamulka ayaga xukumi lahaay ayaana ayna rabin dadku marka maadaama ayna shacabku rabin ayna kugu qanacsanayn waayo diinteenna ayaaba dhehaysa haddii maaragtay aanan imaamka uuna dadku ku qanacsanayn inuuna tujin karin marka nin oo ayna dadku rabin in lagu dul hayo la yidhaahdo wakti hebel ha loogu daro wakti hebel ha loogu daro taas waxay la tahay inay xaaraam tahay axmed abdicaadi waxaa muuqanaysa doodaha qaar sida loo dhigayo dagaalkii ahaa shabaab in deegaanadu haaye laga saaro oo ay dowladdu muhiimadda koowaad siisay iyo in siyaasadii deegaanada ka jiray oo soomaalida muddada dheer haystay ay isdhexgalayaan arrintan ma kula tahay wax xal ah oo loo heli karo ama dowladdu ay aragti kale ku fiirin karta ma jirtaa si dagaalkii uusan dhabarjab ugu iman horta waa iska caddahay qof kasta oo soomaaliya ah oo caqligiisu taam yahay oo dameerile meel kasta uu joogo iyo weliba dadka shacabka oo laga yaaba inaysan aragti dheer lahayn laakiin khibradoodu iyo intay la noolaan al-shabaab ay arkeen in al-shabaab dalkan in laga dabargoyo xalkeliha inuu yahay dood arrintaasi kama taagno dowladduna dee wax weyn bay ka qabatay intaana wax kale ka hadlayna hadda magaalada muqdishoan joognaa barnaamij ku duubeyn isbedel ka dhacay iyo dowladdu shaqaday ka qabatay iyo waa iska waa iska caddahay waad arkaysaa ciidamadu say say u shaqaynayaan oo dowladdu waxay siisay runtii wax lagu ammaani karo oo iyadoon lagu gurwadeynayn wax lagu ammaani karo oo saxa oo ah in xoog saartay nimanka dalka in dadka in laga dulqaado haddana markii aragti dheer lagu eego siyaasadda iyo dagaalku waa isleeyihin culimada siyaasadda waxay yidhaahdeen waxay yidhahdaan dagaalku waa siyaasaddii oo si kale loo waday wayaan yaa war is the continuation of politics in another way ay yidhahdaan culimada nin caan oo jarleste la yidhahda siyaasada ka hor yidhi marka siyaasadda in la saxaasaxa waana hore aan kuu sheega waxaan ku yidhi hadda deni mudaxileedkiis waa waa waa waa dhammaanaya puntland waxaa ka socda waa arkaysaa ismadii iyo siyaasaddii iyo mucaaradkii dadku ayagaa isku filan maanaa hataa dowladda dhexka aysan ka celinin ayagaa iska celin kara muuse biixi uu dhaafiyey waxa dhibaato ka dhacda waa arke iyo dadku so laakiin u hadleen ugu dambeyn dadka ayagaa iska celin kara maxaa yeelay kala siyaasadeed iyo dad bulsho rayidahoo noolaa jirta dalkan markuu burburay markaa saddexdaa meeloodaa lagu noolyahay waa xamar oo siyaasadaha marka laga hadlay meelaha kale siyaasadda waa soo kici markaa nin intuu iska qabsado inuu yidhaahdo waxbaan dheeraysana lama ogola marka aqli for the long run xitaa mustaqbalka weyna soomaaliya ooma ooma ooma ooma ficno madaxweynaha markaani waa dareemay caqabado badana hor yaal maxaa yeelay nimankan ayaa naftooda xukunka haysta waa niman oo samaystay waxaa loo yaqaana infrastructure siyaasadeed mid dhaqaale infrastructure waxaa la yidhahdaa kaabayaal dhaqaale iyo mid siyaasadeed dad kaleo waxaa jira siyaasadda soomaaliya ku jira ama siyaasadda banaanka jooga oo raggaa la nool oo la qaraabto oo dhibaato ku ah marka madaxweynaha naftiisa hadduu yidhaahdo waraa meesha ka wareega waxaa laga yaaba inay maaragtay sheeg caqabad kale ooga timaado dee arrimo badan oo dadka caadiga aan u muuqana jira laakiin waxaa rabaa principal principal in la ogolaado mabaadi ahaan inaan laga ogolaan qof mudaxileedkiis inuusan dhaafin si kastoo ay maaragtay saasaana qurux badan madaxweynahan saasay ay sharaf ugu jirta and i hope waxaan is leeyahay balaag oo kale iyo tiimkooda hadda waa dhegeysta anu waa la socdaa oo ku talada mucaaradka hadda oo koonfur galbeed oo kale macnaa ayaga active maaha say u aamusanyihin u aamusanyihin maalinta doorashadu ay soo dhawaatay qeylo bilaaba mucaaradka noocaasoo kalea marka waxaa mucaarad seasonaal ah oon guri u taagan ayagana markii dhinacooda laga laga laga fiiri kolle ayagaa isdifaaci dooneen mucaaradka noocaasoo kale somalia inuu ka hirgala lama rabo waxaa rabaa siyaasiyiinta koonfur galbeed intaysan doorashadu imaninba inay sii daargaroobaan arrimaha siyaasadda arrimaha dagaalka sidii al-shabaab dadka looga xoreyn lahaa laakiin nin sugu maqan yahay u maqan yahay hadday uu yidhahdo doorashaas soo dhow mucaaradaan hogeysaan la soo baxay iyada nafteeda waa arrin dood kale u baahan way
ugu dambeyntii anoo balaagna siinaya si aragtidaasi wax uga yidhaahdo haddii uu kusii darsado waktigana gabagabow naga yahay in la fiiriyo dagaalkan si uusan u fashilmin waxaa ugu muhiimsan oo la taaban karo in la sameeyo bal soo dhowo
waa mahadsan tahay walaalkay waxaa yidhi siyaasiyiintan dhinacooda dhinac hunguri waaye waxaan aaminsanahay qof kastoo bani aadan ah interestkiisi meeshuu jiro isagaa yaqaano haddii aad ka hor hadasho isagaa oo kolley siduu kuu difaacayo iyo iskaga difaacayo ma aqaano meesha daliil ugu keenayo midda meesha ku jirta waxay tahay soomaalida waxay tiraha qof hal il leh cooskuma tugto hal il keliya haddaad leedahay meel coosa inta ku tukanayto isha kale hadduu wax kaa gala bis waa kuu dhamaatay madaxweynihii federaalka een ahaa astaanta qaranka ee maamul goboleedada iyo shacabka iyo siyaasiyiinta u dhexeeyey ayaa xaniiyahana qabtay annaga xilligeedana ka horna waa hadalnay ka horna waa hadalnay ka horna waa hadalnay toban mar fiiri madaxweynihii qaranka iyadoo koonfur galbeed dagaal ka dhacay dad ku dhintoo yimid asagaa yidhi madaxweynihii qarankaan ahay aabihii ummaddaanan ahay mas-uulaan ahay dhiig labaadoo soomaaliyeed oona daadanin sanadkan ha la dhaafo sanadkiyaa la dhaafay ku kale u taagan yahay haddana asagaa u taagan xasan sheekhaa u taagan su-aasha marka waxaan rabaa waxaan rabaa waxaan ka waxaan rabaa een, hadalka dulucdiisa meesha gaaraysa muhiimadda marka ko- een, ah, la dagaalanka argagixisada in lala dagaalamo madaxweynaha iyo ciidamada qalabka sida dhammaantood soomaali weyn waxay qabteen wax lagu ammaano waayo sida meesha hadda oo ka biloweyna way fiican tahay horaan u sheegnay in soomaali dhibkan laga kor qaado iska dulqaadaan haddii imkaaniyaad loo helo koonfur galbeed horaan u sheegay soomaalidu waxay tirahdaa calool fiyowa yacni aarsata caloosheenna dadka raba koonfur galbeed in waxaan laga horeeyo la rabo iyagaa isku jiran ninaa xoog ku haysto aa xoog lagu saaray aa lagu korhaayaa horta aan xoroowne shabaab aan iska dilne aan iska dhammayne madaxweynahana ha ku guulaystay iyo systemkiise systemkan dhammaaday ee xaaraanta ku jooga in laga korleexiyaa kadib markii dhiig cusub la helo kadib aan ko- aan shabaab xoreynayna Eh, gaagaale eh, balaag iyo axmed cabdi haadi dhammaantiin aadaad u mahadsantihiin sidaad barnaamijka uga qayb qaadateen intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa guud ahaanba barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan idila socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrowa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo